barnaamijkeenna faaqiidaadda toddobaadka ee doodda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku soo qaadanaynaa heerka toddobaad ee sannadlaha ee maxadka aragti wadaagga ee heritage oo howlihiisa lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti sannadkan waxaa shirka halkudhig looga dhigay kubcinta dhaqanka nabadda geeska afrika doodo iyo fikir isweydaarsiye kala duwan oo dhinac walba tabanaya ayaa lagu qabtay madasha shirka iyadoo xoogga la saaray sababaha marka hore keenay dhibaatooyinka iyo doorka qaybaha bulshadu ay ku leeyihiin arrimaha nabadaynta iyo deminta colaadaha sida kaalinta dowladaha geeska madaxdhaqameedyada culumadiinka haweenka dhalinta iyo gaar ahaan sida kubcinta dhaqanka nabaddu door weyn uga qaadan karo adkaynta iyo sii xoojinta arrimaha dib u heshiisiinta iyo isku xidhnaanta bulshada dhinac kale waxaa in la xuso mudan in sannadkan howlaha shirka ay si gaara u hadhaysay oo saamayn xoog leh ay ku yeelatay geeridii naxdinta badnayd ee ku timid wasiirkii arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka soomaaliya allaha u naxariistee marwe khadiijo maxamed diiriye doodda waxaa igala qaybgelaya faysal cabdi rooble oo ah maareeyaha guud amba c o ga xaqsoorka iyo qorshaynta magaalada los angeles udgoon siyaad kunno oo ah xildhibaanad laga soo doortay gaarisa count oo ka tirsan aqalka sare baarlamanka kenya iyo doctor xuseen yuusuf cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorshaynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya dhammaantiin aad ayaan idinka mahad celinaynaa wakhtigiinna aadna siiseen si aad uga qayb gashaan barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka marka hore waxaan ku bilaabaynaa dhowr erey oo ku saabsan tacsida la xidhiidhaa geerida ku timid allaha u naxariistee marwe khadiijo maxamed diiriye faysal cabdi rooble ayaan marka hore hadalka ku soo dhoweynaya runtii waa dareen aad iyo aad murugo u leh khadiijo maxamed diiriye soomaali bay ka baxday waanaad ka dareentay hadda ducadii loo qabanayey mugga ay ku lahayd ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto kuwa jabuuti kuwa soomaali galbeed kuwa somaliland iyo soomaalida weyn meel kastoo laga dareemay runtii ilaa kenya xildhibaan udgoon tacsiyaan u dirayaa ummadda soomaaliyeed meelay joogto dhammaan waxaa naga baxday maama aada qaali noogu ah wasiiradda oo women right affairs and human rights waxaan leenahay dowladda soomaaliyeed tacsiyo ilaahay maamada jannada ha ka waraabiyo annagana anagoo dhan ilaahay naga siiyo sabar iyo iimaan ilmaheeda iyo ehladeedana tacsiyaan u diraynaa tacsiyadanna on behalf of dadka gaariso ku nool mase dadka soomaalida kenya baan kasoo gudbinaya anigoo leh ina lilah wa ina ilaa raajicuun maamadana ilahay jannada ha ka waraabiyo insha allah doctor xuseen ina lilah wa ina ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto xildhibaanadeennii iyo wasiiradeennii maaragtay khadiijo maxamed diiriye waxay ahayd geerin geeri naxdin leh laakiin maadaama ay nabadda soomaaliya muddo dheer uu soo ololeynaysay dowladnimada soomaaliya labada kun maaragtay lagu aas-aasay dib loogu aas-aasay jabuuti ay qayb ka ahayd jabuutina ay ahayd qof aada u jecelo aada ugu dhow ilaahay wuxuu gartay maaragtay inay inay halkan uu ku oofsado ilaahay waxaan u weydiinaynaa maaragtay inuu janata fardows ka waraabiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed maaragtay waa ugu tacsiyana arrintaas si gaara waxaan u mahad celinaa dowladda jabuuti oo guud ahaan soomaaliya mar walba garabtaagan gaar ahaan arrintan si wanaagsan maaragtay u maareysay oo u maamuustay maaragtay xildhibaanada iyo wasiiraddeeni oo ku geeriyootay dalka jabuuti waxaa shirkan toddobaad halkudhig looga dhigay kubcinta dhaqanka nabadda in wax kaste laga hormariyo oo lagu dadaalo dhaqan nabad ku dhisan kolkay tahay arrimaha geeska waxaan jawaabta siinayaa marka hore xildhibaan udgoon xitaa eliidska markay hadlaan weli dhaqankii nabadda baa lagu laabanaya wax walba maxaa saldhig u ah dhaqankii hore iyo dhaqan lagama tegi karo marka hadda oo haddaa aragta hataa maamaayaa la isticmaalay iyo wixii iyo dhaqan un bay haddana ay dabagashanayaan ay gadaal u raacayaan marka i think inay tahay good idea inay waxaa soo dhaa laakiin elidkana lagama baxsana waa la rabaa elidka in iyagana ay mise aqoonyahanka inay tooda ka sheekeeyaan dhaqameedkana laisku soo daro diintana laga tegin oo diintana aan aan aan horumarino oon wax diinta ku saabsan ilaa soomaalida waa ogta waa dhaqan iyo diin diintii dhaqanka in laisku kabciyo oon hor u socno insha allah doctor xuseen aad iyo aad ayay maaragtay ay mawduuca sanadkan heritage institute maaragtay oo dhaqanka nabadda geeska africa gaar ahaan sidii dadka soomaaliyeed ay ay u horumari lahaayeen nabadaynta iyo wadajirka aad ayuu maaragtay muhiim u ahaa dowladahana dowr weyn ayay ka qaadan karaan arrimahaas waxaana aas-aas u ah in maaragtay la xoojiyo maaragtay heshiis bulsho iyo iyo maaragtay adeeg bulsho in la in la xoojiyo si ay maaragtay dadkii ay maaragtay ay u wadajir u noqdaan waxyaabaha ugu waaweynna waxaa ka mida in maaragtay iskaashi uu jiro maaragtay guud ahaan gobolka oo waxyaabaha laga midaysan yahay laga wada shaqeeyo waxyaabaha lagu kala aragti duwan yahayna wada hadallo iyo madallo qaabaysan loo sameeyo si maaragtay wadajirka guud maaragtay gobolka xoogga loo saaro haye faysal yaa dhaqanka nabaddu uu fiican yahay in la xoojiyana waa muhiim dhaqanka nabadda waxa sal u ah dib u heshiisiin maa dib u heshiisiintu waxay keentaa xabad joojin iyo colaadda la joojiyo laakiin waxa la yidhaahdo xaqsoor rug ah ama waxaa af ingiriiska lagu yidhaahdo transitional justice in la sameeyo transitional justice ramadaan wuxuu daweeyaa maxaa waqooyi ku dhacay maxaa xamar ka dhacay maxaa kismaayo ka dhacay maxaa dhibaato baydhabar ka dhacay in la darso la diiwaangeliyo dabadeed sidii looga bixi lahaa si aanay mar dambe u dhicin ma aha in cid la ganaaxo ramadaan ma aha in la ganaaxo waxa weeye si aanay mar dambe inoogu dhicin tii inagu dhacday in transitional justice la sameeyo arrimaha in la xoojiyo oo aad looga hadlo laguna daro dibu heshiisiinta iyo nabadaynta waa muhiim nabadayntu waa xabad joojin laakiin transitional justice hadday ka maqan tahay berrina xabad kalaa dhici doonta marka in dib loogu noqdo barnaamijka dibu heshiisiinta oo lagu daro xaqsoorka iyo garqaadashada waxyaabaha aadka looga hadlay waxaa ka mid ahaa doorka dowladuhu ay ku leeyihiin nabadaynta iyo deminta colaadaha geeska afrika waxaan marka hore jawaabta ku soo dhoweynayaa doctor xuseen dowr muhiim ayay ka qaadan karaan waxay ka qaadan karaan dowladaha inay maaragtay siyaasadaha arrimaha dibadda ay ku saleeyaan iskaashi wax wada qabsi ay ku saleeyaan waxyaabaha oo keeni karo iska hor imaadkana in loo sameeyo maaragtay madallo looga wada hadlo loona loo saaro khubaro maaragtay ka tala bixiso arrimahaas madashaanna waxay ka mid tahay meelaha arrimahaas oo kale aad u macnaha sara ugu qaadi karto maadaama dad soomaaliyeed oo geeska africa ka wada socdo ka wada yimid ay halkaa ku wada kulmeen saa u jeedid madashaan waxaa isugu yimid maaragtay dad soomaaliyeed iyo dad kale oo saaxiibada soomaali ah oo geeska africa iyo guud ahaan dalalka dibadda ah ka yimid taasna waxay muujinaysaa in ay jirto fursad dadka soomaaliyeed ay maaragtay aad ugu shaqayn karaan midnimada iyo wadajirka maaragtay geeska africa gaar ahaan jamhuuriyadda soomaaliya xildhibaan udgoon siyaad kunno sidaad u aragta adigu tribkan doorkan maxay ahayd markayga labaadaan imaado heritage institute marka hore maxay ahayd cimilada laga sheekeynaya climate change haddana maxaa waaye nabadda iyo sida laiskugu keeni lahaa ummadda soomaaliyeed iyo laga shaqayn lahaa nabadda waxaan u arkaa ani aragtidayda inkastoo tacsiya naga soo dhexgashoo la dhammaystirin in ay ahayd fursad aad qaali u ah oo soomaali weynta shanta xidig isku keeni karto oo isku meel ay ka shaqaysan karaan aniga haddaan ahay xildhibaan laga soo doorto kenya haddana soomaalida soomaaliya ay raba ay kusoo biireen east africa community waxaan leeyahay waa fursad aad u weyn oona haddana kubcinta iyo iyo nabadda iyo geeyaanka isku keeni karto inay hal mowqif ay lahaadaan run ahaantii shirkii ugu horreey maalinkii koowaad muxuu ahaa ku aad u fiican shalay intay tacsiyada welina soo gaarinna high panela jiray oo ka sheekaynaya asina sidii soomaalida laiskugu keeni lahaa iyo horumarka soomaaliyeed waxaan filayaa dib dambe markii laiskugu soo laabto inuu sii dheeraani doono aada looga sii sheekeyn doono batan ani qusayso maxaan ku jira hadda committee oo baarlamaan aha oo maxaa la dhahayay regional integration aan committeegaasaan ku jiraa isdhexgalka degmada committee aan hadda aan aan member ka ahay maxaa kaloo aan member ka ahay justice and legal affairs oo kenya marka waxaan u maleeyaa mise waxay ila tahay ani ra'yi ahaan inay soomaalida maadaama anaga uga sii horreynay oon ahna anaga nahay hadda east africa community in aan soomaalida kale uga faa'idi karno oonan siini karno advantages and disadvantages of joining uh, meesha eh, inay ku- u fiican tahay inay ay u xun tahay waa og tahay soomaalida en hadda power bagain badan ma jiro because maxaan ka soo baxnay dagaalo dowladda soomaaliya Eh, tan jabuuti de waa dowladda si joogta oo la aqoonsan yaho oo mogta nabadeeda sugan laakiin waxaa xoog saarayna waxaa weeyo inaan ti jabuuti iyo tan kenya joog soomaalida inay iskaashato si ay iyagana ugu soo darto eh, tan soomaaliya iyo inay xoog yeelata iyo wada shaqaynta eh, ummadda soomaaliyeed aan uga faa'iidayna insha allahu tacaala faysal cabdi rooble maxaad ka odhanaysaa arrintaasi runtii eh, sidaad sheegtay doodaha waa la jaray dacsida ku timid eh, khadiijo diiriye awgeed Eh, qadiiro waaweyn baa jiray oo la rabay in laga hadli lahaa laakiin aan laga hadlin aniga sida ila tahay saluugna aan ka muujinayo waxaa ka mida doodaha ku gadaaman badda cas iyo cidda badda cas hadda eh, ama waxun ka rabta Eh, oo runtii mandaqada geeska afrika khatar gelin karta arrintaa aad baa looga weecday wax looga weecdayna ma garanayo nabadduna waxay ku xidhan tahay in si fiican wax kasta looga wada hadlo arrimaha istimaaciga arrimaha taariikhda arrimaha taariikhda meelahay ka qaloocsantay iyo sidii loo toosin lahaa arrimaha anigu waxaan u qabaa faysal ahaan in laga gaabiyey
dhegaystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaan ku guda jirno barnaamijkeennii faaqiidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a mowduucuna waa shirka sannadlaha ee toddobaad ee maxadka aragti wadaagga ee heritage oo toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti faaqiidaadda toddobaadka waxaa igala qaybgelaya faysal cabdi rooble oo ah mareeyaha guud amba c o-ga xaqsoorka iyo qorshaynta magaalada los angeles udgoon siyaad kurno oo ah xildhibaanad laga soo doortay gaarisa count oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamanka kenya iyo doctor xuseen yuusuf cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorshaynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijkeenna inagoo kusii soconayna kaalin iyo door intee leeg ayay haweenka iyo dhalintu ay ku leeyihiin nabadaynta gaar ahaan arrimaha dib u heshiisiinta iyo isku xidhnaanta bulshada waxaan marka hore hadalka ku soo dhoweynayaa xildhibaan udgoon siyaad kunno aniga haddii shaksi ahaan lii weydiin lahaa haddaan nahay xildhibaan oo dumarka een, mar walba u doodo iyo xuquuqda ilmaha iyo eh, dhalinyarada Een, nabadda a- asalkeeda maxay ka bilaabataa maamooyinka maamooyinka hadday isku raacaan inay la keeno nabad waxay noqon doonaan nabadoonka ugu fiican oo bulshada soomaalida isku keeni doonto hadda een, eh, weriya waa ogtahay markii oo lisdagaalo waxa abaabulo dagaalada waxay u badan yihiin haweenka oo baraamburada ka qaado oo social mediaga tiktokka ka- tusaale haddaa ka soo qaadatid wixii ka dhacayay een, eh, somaliland iyo khatumaland dagaal hadda lasoo dhaafay oo ahaa muxuu ahaayey muxuu ahaa magaciisa iga dhumaya een, meesha laisku dagaalayo laascaanood Een, xitaa wiilasha soomaaliyeed oo soomaalinimo u heesaa heesasooda inta lasoo bedelaa laga dhigay mid qabiiliyasi ah Een, aniga inaan reer hibil lahay mabemba iyo sheeko badan baa ka socota bulshada Een, tiktokka colaad gooni ah oo hadda la ogeen waa time bomb waa mid qarxi doono mar dhow dagaalo cusub meelay ka bilaaban doonaan waa waa bul- baaraha bulshaha so ani maxay la tahay haddii lasoo qabto een, eh, dhalinyarada mise maamooyinka la dhaho inigaa horseed ka ah een, isku keenka soomaaliyeed iyo nabadda soomaaliyeed in lagu guuleysan doono inta weli hataa la gaarin een, garaadyada mise suldaanimada mise aqoonyahanka soomaaliyeed mise oday dhaqameedka inta weli la gaarin in laga soo bilaabo dhalinyarada iyo maamooyinka haye faysal arrimahaasi waa muhiim sidaad ku sheegtay ramadan boqolkiiba toddobaatan mandaqada geeska africa dadka ku nool waa dhalinyaro Ma- boqolkiiba toddobaatan iyo wax ka badan adeega dhalinyarada loo qabtaa aad buu u liitaa waxbarashadu aad bay u liidataa rajada la siiyo in ay dowladda iyagu wax ka noqdaan aad bay u liidataa haddaan arrinta dhalinyarada wax laga qaban haddii aan arrimaha ku kalifaya taxriibka umma- dhallinyaradaas soomaaliyeed ee mandaqada geeska africa ku dhaqan wax laga qaban nabad lama helayo dalalkuna way burburayaan because xoog badan oo dhis lahaa dalka ayaa la dayacayaa arrintaas rool bay ku yeelanayaan haddii dhalinta la embower gareeyo ama awoodda wax laga siiyo haddii la sameeyo hab ay dowladda ku hanan karaan oo odayadu ay uga bixi karaan dhallinyarada dowladda oo iyagu qaadan karaan inankii iyo gabadhii dhowr iyo labaatan jir ta- joogta ilaa konton inta ku u dhaxaysa in la siiyo fursad ay ku qabsadaan dowladda oo janal ama daad moos ay u soo maraan si ay xagga hoose uga soo bilaabaan xagga sare u qabtaan waxaad arki doontaa ramadaan oo odayada oo weligoodba isku dilaya iskuna gubaya marka in dumarka iyo dhallinyarada la siiyo fursad ay dowladda ku qabsan karaan waa muhiim dalkuna uu ku degaya haddii taa la sameeyo doctor xuseen taariikhiyan dumarka soomaaliyeed door oo muuqda ayay maarata ay ku lahaayeen nabadda iyo horumarka iyo mataqaanaa deminta colaadaha dumarka maaragtay awood qarsoon waaye tusaale dhow hadda waxaa ah dowrkii la xusay inta hadda shir maaragtay la xusay ay maaragtay ay ka qayb qaadatay wasiiraddeena hadda maaragtay geeriyood allaha u naxariista ay ka qayb qaadatay nabadaynta dadkii goobjoog u ahaa shirka carta waxay xaqiijiyeen ay caddeeyeen in khadiijo maxamed diiri ay dowr muhiima ay ka lahayd in laisku soo dhowaado oo heshiis laga gaaro oo dowladnimo meeshaas laga yagleelo marka dumarka soomaali dumar fara badanaa jiro oo maaragtay taariikh ku leh nabadaynta iyo dowladiska soomaaliya waxaa aaminsanaa dumarka inay dowr muhiima ay ku yeelan karaan dhalintana maadaama dunia casriga hadda aan joogno oy aad wax u barteen gaar ahaan ay jirto jiil soddonkaas sano colaadaha kusoo maaragtay hana qaaday oo arkay dhibaatada ee colaadaha ay leeyihiin oo qoys walba ay saamaysay dhallinyaradana oo ah bulshada qaybta ugu badan ee ummadda soomaaliya inay dowr muhiima ka qeyda ka qaadan karaan laakiin waxay u baahan tahay qaabka ay ugu qaybgelayaan in maaragtay la qaabeeyo dadkii oo waayo aragga iyo mataqa waaweynayna ay wax ka faa'iidaystaan dhallinyaradana fursad ay maaragtay la siiyo ay ugu qayb qaadan karaan nabadaynta iyo dib wejitiinta ummadda soomaaliyeed waxaa sidoo kale lagu soo qaatay doodaha ka socday madasha shirka sanadlaha ee toddobaad ee heritage kaalinta dhaqanka waayo aragnimada iyo experienceka lagala baxay dhacdooyinkii iyo taariikhaha soo taxnaa degmadan iyo dabcan diinta islaamku ay dhammaantood ka qaadan karaan nabadaynta iyo dib heshisiinta faysal cabdi rooble ayaan marka hore hadalka siinaya runtii bulshooyinku dhowr arrimood ayay ka unkamaan unuga ugu weyne waa diinta in ummadda soomaaliyeed ay diinta si fiican u qaataan rugna ay ka dhigtaan isla markaana turxaanta kuwa soo gelinaya diinta meel la dhigo horta waa muhiim in ummaddu haddii ay rabto inay sii jirto ramadaano diinta iyo luqaddu in ay adkaadaan waa muhiim arrimahaasna doodo badan baa ka taagan oo diintu hadda sidii hore way dhaantaabaan odhan karaa anigu markaan dhallinyarada ahayn iyo maanta diintu fidintaanku soomaalida aad buu u fiican yahay laakiin luqaddii baad mooddaa inay tabcaan noqotay luqadda oo tabcaan noqotay oo afqalaadkii uu aad iyo aad u baabiinaya marka in barnaamijyada lagu daro sidii labadaa loo xoojin lahaa isla markaana aan argagixisada loo oggolaadeen inay diinta inaga afduubtaa iyana waa muhiim labadaa in la xoojiyaa waa qasab dhallinyaradana lagu tallaalo inay labadaas si fiican u hayaan doctor xuseen yuusuf cali maxaad ku tilmaami lahayd amuurtaasi sidaa ka warqabtid markii ilaa afar iyo toban shir oo dib u heshiisiin soomaaliya ee fashilantay waxa dowrka ugu weyn waxaa qaatay oo maaragtay odayaasha dhaqanka dowr muhiim ay ka qaateen waxaa soo kala qaatay bulshada rayidka oo odayaasha ay maaragtay ay soo gela ay soo gelayaan marka odayaasha dowr muhiima ayay ku lahaayeen midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa jira kumanaan maaragtay cases ama mataqaanaa dhacdooyin oo odayaasha dhaqanka ay xalliyeen dowr muhiim ayay ka yihiin maaragtay dib u heshiisiinta iyo dowladdiska soomaaliya waxa iyadana waxay u baahan tahay in la qaabeeyo waxaa moodaa odayaasha in maaragtay sida looga faa'idaysan karo inaan maaragtay aanan aad aan xooga loo saarin waxaa waxaa laga dhigi karaa institution jiro oo golo guurta ah ayaa laga dhigi karaa oo sida sanadkii kale ah oo loo noqdo maadaama dadkii soomaaliyeed ay maaragtay ay yihiin maaragtay dunta isku haysay waxaa iyadana muhiim ah in odayaasha ay sidoo kale ay yihiin dad ahludiin ah ay yihiin oo ay isku kaalmaysteen dhaqankii iyo diintii ay maaragtay ay yihiin odaga soomaaliyeed astaantiisa iyo iyo iyo tixraaciisa waxaa waaye diinta islaamka waaye waana labada shay oo dadka soomaaliyeed ay qofka ay ku aaminaan maaragtay diinta iyo iyo iyo inuu qofka diin ahlu diin yahay iyo inuu dhaqan yaqaan yahay marka maadaama ay odayaasha dhaqanka ay kulansadeen diinta iyo dhaqanka ay kulansadeen waxaan qabaa in maaragtay si wanaagsan loogu faa'idaysto oo ay dowr muhiim ay ka qaadan karaan mar labaad inay si dhammaystiraan waxyaabaha yaryar oo ka dhiman maaragtay dowladnimada soomaaliya oo ah in ummadda soomaaliyeed ay laisku laabxaaro maaragtay wixii dhacay xaladhale laga dhigto ma laga dhigo maaragtay dad dadka soomaaliyeed waa dad dhaxalkaasa ka dhexeeya oo ah dalkan in markaas dhaxal koob la sameeyo cidda ugu wanaagsan oo door muhiima ka qaadan karto waa odayaasha dhaqanka laakiin waxay u baahan tahay in la la la la cilmiyeeyo oo la xigmadeeyo u baahan tahay xildhibaan udgoon siyaad kunno sideed u aragta adigu saameyn aad weyn ay ku yeelan karaan because cuqdad baa laisku qaaday gocasho badan baa jirto dadka n waxbay kala tabanayaan n heshiisna ma dhaco ani haddii liiweydo heshiis ma dhici karo ilaa dadkaas gocoshada laga dhegaysto oo la dhegaysto waxay qabaan kadib la raaligeliyo dibishin loo celiyo haddaad tidhaahdi soomaali baan nahay ansalaan aan kala tagno weli uqdadii iyo gocashadii way jiraysaa so ani maxay la tahay in dadka inta laisku yeero qof walba wuxuu sheeganayo miiska soo saaro kadibna laga tillaabsado oo la dhaho de taariikhda taas bay ahayd haddana taariikh cusub baan rabnaa inaan bilaawno iyo walaal baan nahay marka way saamaynaysaa laakiin waxay ila tahay in aan dib dambe dadka loo dhegaysto venting ba ingiriiska dhahaan in uqdada la saaro la hadlo la raantigareeyo kadibna adigoo calool fiyow oo dib u heshiisiin ay u dhacda insha allahu tacaala innagoo hadda soo gaadhnay gebagabadii barnaamijkeenna maxaa lagu qiimayn karaa oo shirkan uu kaga duwan yahay kuwii hore iyo wixii xusuus gaara idinku reebay ee la xidhiidha shirkan toddobaad waxaan hadalka siinayaa marka hore doctor xuseen waxaa ka mid ah waxyaabaha xusuusta igu reebay in maaragtay ummadda soomaaliyeed ay maaragtay ay u fakerayso in geeska africa ay maaragtay hormuud ka noqoto gaar ahaan dhanka nabadda ay ka noqoto in maaragtay maaragtay ummadda soomaaliyeed ay hadda ay ay maaragtay ay u fakerayso inay maaratay maaratay bulshadii ay ay geeska africa oo aan ku biirnay inay door muhiima ka qaadanayso marka aragtiyada kala duwanaaya oo nabadda iyo horumarka waxay xasuusisay in maaragtay sbiritkii iyo niyaddii soomaali weyn inay inay maaragtay ay ay soo ay soo curanayso madashaana mar walba oo aan sanad walba imaano ay ka dhalto waxaa kaloo xusuus gaar ay ugu reebay sida ay aan isku niyad u nahay oo aan aan aan hal ummad isku nahay ummadda maaragtay walaalaheena ee jamhuuriyadda jabuuti oo soo dhoweyn maarata wafuud shan boqol oo qof gaarayso si habsami loo soo dhoweeyey markii geerida naxtinta la dhacdayna si maaragtay heerka ugu sarreeya loo maareeyey oo madaxweynihii jamhuuriyadda iyo golihii wasiirada iyo maaragtay marwada koowaad kulli ay u duubteen in si heer qaran ah loo sagootiye marxuumadda wasiiradeennii xildhibaanadeennii qadiijo maxamed diiriye waxyaabaha xusuusta iigu reebay ka mid tahay waxaa kaloo maaragtay aada xusuusta iigu reebay in maaragtay labaatan iyo ku dhowaad labaatan maaragtay labaatan labaatan sano labaatan dhowr sano kadib in maaragtay jabu dowladda jabuuti walaalahaan nahay ay maaragtay u heelan tahay in ummadda soomaaliyeed weli ay maaragtay ay ka shaqayso sidii ay isugu ay ugu noqon lahayd hooyigii ay kusoo hirtaan isla markaasna ay ka shaqayso jamhuuriyaddii maaragtay soomaaliyeed inay dib u xoogaysato ay dowrkeedii ay ku lahayd geeska africa iyo iyo guud ahaan dunida inay dib usoo noqoto haye faysal waxyaabo badanna wuu ku fiicnaa waxyaabo badanna waa ku liitay waxa ku fiican waxa weeye dee lixdaa boqol ee soomaaliyeed ee laysu keenay laakiin anigu waxaan dareemay waxa aad iyo aad looga badbadiyey caleemasaarka dadka dawladaha ku jira iyo madaxda professionalka iyo dadkii wax soo qori lahaa ama wax soo darsi lahaa ood mooddo inay haweysay ama ay dado ku noqotay madax saaridda dadka dawladda ka socda oo runtii taasaa yar badatay in taa dib loogu noqdo baa aniga talayga xildhibaan udgoon kan ma dhammaanin soo wax badan kama kama sheegi karo iyagana way ku mahadsan yihiin inay ay maamada saameynta ku leh soomaalida awgeed inay tacsideeda wax walba loo burburiyo looga tago waan u mahad celinayaa laakiin kii hore wuu ficnaa climate change waa wax oo dadka dhan ka sheekeynayo oo maxay ahayd global talk marka marka iyada ahayd wax aad wanaagsan buu ahaa haddana waa aragtay cop twenty eight a la sameeyey soomaalida iyagoo maskaxda wax ku haysato oo fikrado kala duwan haysatay iyagana haddana dubai tageen oo shirka ka qayb qaateen kan nabadan ahayd maba dhammaanin marka waxaan ka filayaa inay kasoo baxdo ribootyo dib dambe in loo loo sameeyo ribootyo kale kasoo baxaan si aan iskugu fiirino kaas iyo kan wuxuu ku kala duwnaa intaas ayaynu ku soo gebagabeennaa barnaamijkeennii faaqiidaada toddobaadka ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a faaqidaadda waxaa igala qayb galay faysal cabdi rooble oo ah maareeyaha guud amba c o ga xaqsoorka iyo qorshaynta magaalada los angeles udgoon siyaad kunno oo ah xildhibaanad laga soo doortay gaarisa count oo ka tirsan aqalka sare baarlamanka kenya iyo doctor xuseen yuusuf cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorshaynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya aad ayaan idinka mahad celinaynaa ka qaybgelkiina barnaamijka tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa nabadgelyo